إلى بعض مدن قدومية مدن رئيس الوزارة وزيرها هي خلبانة كرفلة مقتصرة دولة محافظة تراسيش هي عيدة مدى أنا متكلم أن قرأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام كذب برسول الله ينتهي عاوة in ay wasaaruhu uu soo gudbiyo dhismihii xakuumadda oo aan filayo dhammaanteed inaan wax badan sugaynin aan rajaynayna ilaa ciidankiisa in alla ka qabato xaaladda cadabiga dalka uu ku jiro hadday jirtana himilada ummadda soomaaliyeed ay hiskanayso waxaan hubaa inay tahay marxalad cusub oo aan gelayno dadka soomaaliyeed muddadeer ayay waxay ku jiraan amni darro iyo fawdo iyo dhibaata waxaana leenaayarka in laysu xilsaaro ku jira arrintaas laba bixidaa dalku waajibkaqaana loo gudanaca xukuumaddeeda waxay soo bixisay bileen kala badan laakiin haddana kuma guulaysanin inay xaqiijiso waxyaabihii loo baahnaa dhammaantood waxaan rajaynayna xukuumaddan inay ku guulaysato waxa laga filayo inay qabato sida ra-iisul wasaaruhu ay u sheegay iyo sida dikaraasida loo afhayeyba soojooginta ra-isul wasaaraha ayaa aqbalnay waxaana u rajaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala xukuumaddaas inay noqoto xukuumad la timaado firfircooni iyo shaqo wanaagsan iyo wadaqaba waxaa ka muuqanaysa xukuumadda qurba in ra-iisul wasaaruhu ay ugu dadaalay inay noqdaan dad saabuta aqoon iyo hufnaan iyo kartidala waana tan maanta maawadayaa qabay maxaa yeelay xaaladdan ayago sidaana waxay u baahan tahay in loo helo dad aqoon iyo karti iyo hufnaan kale waxaan filaynaa insha allahu ra-isul wasaare inuu soo dhamaystiro waxa ka dhiman oo ama programka ama wasiir ku-xigeena iyo wasiiru dowladayaasha ah waxaana maadaama la joogo xilli mataqaana xajkii iyo cibaadadii la joogo gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka waxaan ogsanaha in بعد العيد أنصحك لك بلو سيدك يعيد كان عبادة دولة رئيس وزارون وخصفه ولا لأنه قصة لما يسرى وشيه كان لرأي لما أخنك بشأن أن نغطوه كل اللي أنصحك إذا نغطينا وعطينا أن بدومية برلمان كده برلمان كده رئيس وزارون وحنقر أن أنه فيها جربة وشهر ووقت راس وحكومة يسهر بيو برلمان كتير وانصحيه barlamaankan waxaan rajeynaynaa inay iyaguna gacan ku sii doonaan ra-iisul wasaaraha hawshaas adag wasiiradaasna waxaan rajeynayaa inay noqdaan kuwo guta mas-uuliyaddooda ma rabo hadal badan inaan sii sheego xukuumaddaas iyada aad shaqi doonto waxaan rajeynaynaa inay noqdo qorshaha iyo programka la imaanayso inay noqdo mid baarlamaanka iyo madaxda soomaaliyeed ee kale iyo ummadda soomaaliyeed ku qanciyo دمان دين هذه أمر هذه أمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته